Qoysaskan ayaa ku barakicinga dagaalada iyo fatahaada webiga usakajaysidiga degmooyinya ku mid eta afgooya iyo xaaladahun guruhoma iyo biyarila-anga kuwajahayanga antaan dhexayta muqdisho iyo afgooya iskuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka deegaanka lafoole iyo weliba kormeera qiimeyn iyo kaseedana dadkun oo ka daruufaysan kamamka kiyaalanga antaan dhexayta muqdisho iyo afgooya onkoreyntii iyo weliba milisayga ku hadalaya dadkii ka dhibaataysanaaya xarudunga oo booqadiyo iskuduwaha wasaaradda iyo weliba iyo ku hadaleena dhibaatooyin sho degmada koryooley aan ka soo barakacay dagaalaa ii soo barakici qaanka ayaan caliyaan joogaa buushaan ku jiraa waa baahanahay maalintii waxaan aadaa qaraab kiila ambulis kiilaan soo helaa caruurtiaan ugu shubaa daryeel ma haysan wax oo hadda fara aan ku hayno ma laha dhibaataan ma hayso haayidda waxaan ka rabnaa gurmudka ilaahay garabkooda inoo gala ay naga soo gaaraan rafaadkaas taysananahay dad oo habeenkii dhibaato ku seexanaayanahay maalintii muslimkaasaan qaraabanaa muskiilada aan la imaadnaa habeenkii aan karsanaa beesa iska dhaaf mabana soo gashaba buusha dhan ku hooynaa buusha dhii gobolnoo ma taalo waxaan oon biyo ah biyo ma ogiy wax kaloon haysano ma laha bacyaala nooma fuulaa waxaan dab saarana ma haysano rafaadaan nahaayo walaalahayna waxaan ka codsanaynaa rafaadka nahaayo inay naga soo gaaraan os ilaahay wiikuna garabkooda galo alhayna muslimiinta eh waxaan ku codsahaynaa waa dhibaataysanna waa baahannahay waxaan ka soo qaxnay horyooleyaan ka soo qaxnay wada jir xaafadda oo wada jir aan ka soo qaxnay inta intii una ku joogno bii jirgaankii lama jirgaan waxaa la gadaaday saddex kun shilin wax aan hacsana male dariiqaasaa fadhiisanay dad xaafadow galaa dad ani banaankaasaan iska fadhiista wixii ilaah iisoo dhiibaa ilmee dabka uu shidiyo hungurina mahaasta waxaan haasta male iskuduwaha wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka gobolka shabeellaha hoose hoose saciida maxamed yaanka baaqi hay-ado samafalka ee ku howlgalaayanga deegaanadaasay insidaanka dhaqsiyaha badan walyoonku qobadanga dadkun dhibaataysanga haddana halkan baaq waxaa uga diraynaa baahiyo badan ayaa ka jira hadday tahay dhan waxbarasho hadday tahay dhan caafimaad hadday tahay dhan cunno la-aan hadday tahay intaas biyola'aan musqula yiri musqulaha waa ogtihiinoo xanuunaha ka dilaaca roobabbaa soo socda abaaraa soo socda bacay u baahan yihiin dadku hooyay ka galaan dhaxanta iyo qarowga marka waxaan kaloo codsanaynaa in hay-adda sodmo sidoo kale ay dadkan si ilgaara ku fiiriso waa ognahay in sodmo u taagan tahay dadaalka iyo waxqabadka ummadda soomaaliyeed qoysaskun iyo weliba ladaala dhacaayana daruufooyinka dhiniga nolole maadaama iyo waxa ku barakacinga deegaanadiiyo horeyaan deganaayanga iyo weliba iyo codsadeena in si dhaqsee walang la deera